bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa waaye doolarkii waa markii u horeysay waxaa layidhi laba iyo toban sane lasoo dhaafay waa hadda ayuu maarata shilinka hal mar xoog yeeshtay marka waxaan dhihi karnaa sababo badan ayaa u sababo ah oo markaan soo koobana waxaa waaye dowladdii oo doolar badan wadanka uu soo galay sababtoo deemihii badnaa oo lagu lahaa ay iska bixiyeen deemo badan oo cusubna ay soo qaateen laba bilyan oo doolar ayay hal mar maarata wadanka soo gashay taasna waxaway waxay sababtay maarata dadkii maalgashiga inay maarata doolar badan keenaan oo deemihii dowladda lagu lahaa ay dad badan ay wax mogta deemaha markii ay soo qaadato dowladda faa'iidaha la saarta dadkii maarata oo investorka mase lacagta gashan jiray maalgashan jiray wadanka inay maarata deemihii dowladda say wax u bixinaysa nidaamka ay ku socoto markay ku qanceen inay doolar badan ay soo geliyeen dowladdana ay gacan ka siiyeen inay deemihi iska bixiso deen kalena ay soo qaadato marka taas kalsoonidaas keliya waxa ay keentay iyo doolarka badan oo currency foreign currency oo wadanka maarata uu stable noqday ayaa doolarka hal mar waxaa ku imaatay wuxuus meel hoos u dhac weyn maraya marka haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sharaxday halkuu mar hore joogay wuxuu gaaray boqol lixdan iyo toddoba xataa waa gaaray shilinka halkii doolar waxaa lagu sarrafay boqol lixdan toddoba marka boqolkii doolar marka markii hore wuxuu ahaa lix iyo toban kun oo shilin lix iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo shan boqol ayuu ahaa meesha ugu banday lix iyo toban kun iyo toddoba boqol xataa waa gaaray haddana maanta waxaan ka hadlaynaa saddex iyo toban kun iyo ka hoose boqolkii doolar marka hal mar ayaa saddex kun iyo wax dhodho ayuu maarata doolarka soo dhacay marka sidee loo dareemay suuqyada kenya arrintan hoos u dhaca dad badan horta waa isku dadka dad badan waxay dhaheen waa tallaabo fiican oo ay soo dhoweeyeen sababtoo ah doolarka ayaa wax walba kontroola maarata wax soo saarka warshadaha dibadda waxa laga dalbado waxoo dhan doolara lagu soo iibsadaa marka hadduu doolarka hoos imaado muddo dhow waxaad arki doontaa maciishadii wax soo saarkii badaacadii oo qiimihii oo maarata hoos loo dhigay shidaalkii oo hoos maarata qiimihiis hoos loo soo dhigi doono waxaas dhanna waxay maarata waxay keenaysaa in maciishada iyo nolosha ay maarata qiimaheedu uu wax maarata isbedel badan uu ku yimaado sababtoo ah qofkii boqolkii doolar mase warshadaha waxay waxay kusoo iibsadaan doolar haddii doolarka maarata ay uu soo dhaco qiimo raqiisa wax kusoo iibsanaan qiimihii raqiisa wax kusoo iibsanaan faa'iidada markaas haddana qiimo raqiisa maarata dadweynaha mase dadka wadanka waxa uga iibsanaan marka taasna dadkii dadweynaha waxay dareemi doonaan qiimo jab xagga shidaalka xagga wax walbaba maciishada maarata waxa quduldaruuriga loo yaqaano maalinta kastoo la isticmaalo waxoo dhan inay qiimaha soo dhimaan suuqa islii ka waran xaaladiisa iyo hoos u dhacan doolarka suuqa islii waxaa la dhihi karaa tusaale ahaan saakim waaga berigii hore markii doolarkii waa dhacay markii la dad badan ayay waxay maarata doolarka inay sariftaan oo haddana waa kici doonaa inay dheheen haddana dadkii subaxii saraftay sideed saac markii la gaaray haddana hoos u sii socda marka waxaad leedahay khasaaro badan iyo maarata walaac badan iyo meel usan ku sale doolarka suu noqon doono aan la saadalin karin dowladdii oo tallaabadaas qaaday marka walaac badan meesha muu joogi doonaa ma kor u socon doonaa masaan u ahaan doonaa wax badan ayaa maarata dad waswaas badan iyo tashiish badanaa suuq ku abuurmay laakiin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inuu meel uu sal dhigto